jamaal waa mahadsan tahay qarax ayaa saaka ka dhaca muqdisho gaar ahaan degmada dayniile bar ciidan ay ku sugnaayeen ee ciidanka khaasarinta ammaanka caasimada muqdisho loo yaqaano buluusi militaro halkaasay ku hubinayeen gaadiidka soo galaya magaalada gaar ahaana bartan ciidan ay ku sugnaayeen oo ka yimaada arifyada magaalada gaar ahaan degmada dayniile waxaa la sheegay in bar ciidanku ay lahaayeen oo gaadiidkan ay ku hubiyaan islamarkaana fadhiisinu ahayd in gaarigu uu ku qarxay oo ciidamada uusan soo dhaafin gaarigan uu ahaa mid laga soo buuxo waxyaabaha qarxa oo halkaa markii uu soo gaaray kadib bartaas ciidan uu ku qarxay islamarkaana waxyeelo dhaawacya uu geystay siday noo xaqiijiyeen saraakiil ka gaabsaday in magacyadooda aan xigano balse la hadlay v o eda marka qaraxani dhaawacyada uu geystay ma dad shacabay ahaayeen ciidamo kuwii amniga sugayay ahaayeen bal haddaad faahfaahin ka hayso dad goobjoogayaal ah ayaa u sheegay v o eda in qaraxa oo ka dhacay barta ciidan ay ku sugnaayeen ciidanka khasilinta ammaanka caasimada muqdisho bulusi militara dhaawacay ka soo gaareen ciidamada ku sugnaa barta ciidan oo gaadiidka hubinayay tirada rasmiga lama oga askarta dhaawacanta laakiin gurmad iyo xaaladdu markii dambe u isbedeshay waxaana dhaawacyada loola cararay goobaha caafimaad ee muqdisho dabcan bar ciidan ay ahayd dadku ma xaqiijin karaynin dadka goobta ku sugnaayo kuwa kaaga dhawaaba waxyeelada gaarta laakiin waxaa la sheegay in khasaaro dhimasho uusan jirin laakiin burbur uu dhacay oo goobta oo ahayd meel marka loo eego magaalada gudaheedana aan ahayn laakiin degmada daynil ahayd gudaheeda uu ka dhacay laakiin khasaaraha ilaa hadda loo gahay jamaal waa dhaawacyo dhowr sargaal oo ka tirsan ciidamada ammaanka oo la hadlaan intaasay ii sheegeen oo maysan ii sheegin khasaaro dhimasho inuu jiro marka gaarigani sida aad sheegtay waxa uu ku qarxay bar controol oo lagu baaro gaadiidka soo gala muqdisho ee gobollada ka yimaada arrintani maxay saraakiisha aada la hadashay ku micneeyeen ma wuxuu ahaa mid bartilmaameedka meesha uu ku qarxay mise waxa uu doonayeen magaalada uu soo galo dabadeedna halkaas khasaaro kale uu ka geysto bulusi militara loo yaqaana dhowrkii bilood muqdisho ka howlgelayay waxay ku sugan yihiin cirifyada degmooyinka gobolka banaadir oo tusaale ahaan maaragtay dayniilada shishe halkay kala wadaagta shabeellada dhexshabeellada hoose iyo maaragtay guud ahaan meelaha laga soo galo laakiin gaarigan meeshuu ku qarxa waa daynila gudaheeda oo wuu soo dhaafay hadduu ka yimid banaankana kama dhigno in bartii ugu horreysay ahayd kama dhigno waa gudihii magaalada laakiin haddana uu waa mid kamida baraha ciidan meesha loogu soo gudbayo wadada warshadaha marka laga hadlayo ex control wadadan kulada jaalasaad marta dhinaca daynilay ka tagtaa wadadu marka waa uun meel kamida baraha ciidanku ay ku sugan yihiin maadaama ciidamadan bulusi militaro meel kasta markaad marayda magaalada gaar ahaan marka lasoo galayo ay ku sugan yihiin bara ciidan oo badan ay ku leeyihiin marka ma cadayn karna inuu ahaa barti ciidan ugu horreysan laakiin sida muuqato waa meel kamida baraha ciidan ee weliba ku dhow degmada daynil gudaheeda waaye ma ahan magaalada banaankeeda waa tahay waxaad sidoo kale sharxaad naga siisaa xaaladdu hadda waa sida dhowr saacadood ayaa kasoo wareegatay marka qarax uu dhacay kadib maxaad nooga sheegi karaysaa dadka deegaanka waxay ii sheegeen xaaladdu inay si caadi kusoo laabatay dhaawacyada la qaaday ciidamada ammaankuna si caadi goobta ugu sugan yihiin halkaasoo baaritaanada caadiga ahaa iyo hubintii ay ka wadaan sidoo kale isku socodka dadkuna si caadi ayuu u shaqaynayaa oo hadda wax weyn oo cakiran meesha kama jiraan islamarkaa noloshu si caadiya ayay kusoo laabatay qarux markuu dhac kadib